asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaalla kusoo dhowaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaalla kuweeda ugu doorkaroona madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo amniga iyo xoreynta gobolka bokool kala hadlayay saraakiil ciidan sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo kulan la qaatay golaha deegaanka degmadasi waajid ee gobolka bokool bulshada gobolka waajid oo uu sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya kala hadlay furitaanka waddooyinka u xidhan al-shabaab ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo isu diyaarinaya sifaynta waddooyinka ee gala degmada waajid ee gobolka bokool ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo safiirka ingiriiska kala hadlay arrimaha doorashada soomaaliya soomaaliya iyo turkiga oo ka wada hadlay xoojinta xidhiirka labada dal wasaaradda amniga ee dowladda federaalk soomaaliya oo tababar u soo xirtay howlwadeenno ka tirsan wasaaraddaasi mid ka mid ah en ragga afduubka een ka geysta magaalada nairobi oo gacanta lagu dhigay akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobada ugu doorkaroon kooxda daalibaan oo sheegtay in xalka afghanistan uu ku jiro dowlad islaamiya iyo yuhuudda israa'iil oo caalamka uga digtay madaxweynaha la doortay ee iiraan waa habeennimo axada dhegaystayaal isniin ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha lixaad sannadda laba kun iyo kow iyo labaatanka dhegaystayaal haatanna u diyaargarooba warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa kulan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada degmada waajid ee gobolka bokool madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo degmada waajid u tegay ka qeybgalka munaasabad lagu caleema saarayo guddoonka iyo golaha deegaanka degmadaasi ayaa kulamo kala duwan la qaadanaya bulshada qeybaheeda kala duwan ee degmadaasi waajid wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed abuukar ayaa sheegay in kulanka uu madaxweyne laftagareen bulshada degmadaasi uu ka xog wareysay xaaladaha ka jira degmadaasi waajid ee gobolka bakoolo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulamo la weeldhaday bulshada reer waajid oo niska jiraan odayaasha dhaqanka ururada bulshada iyo dhallinyarada kulamadaas oo haayeen kulamo is xog wareysiya oo madaxweynahanka kuurgalaay mise xogtiga ku wareysadaay qaybaha shal bedelan ee degmada waajid sidiisan la socota madaxweynaha mayba raay booqosho degmada waajid taasoo ee caleemasaarkii golihii deegaanka degmada waajid cusubay kulamadaas intanka badan way ku saabsanayaan isxog waraysi ka aadan arrimaha amniga horumarada la sameey iyo isla saasoo kale nin baahiyaha iyo dhibaatooyinka jaray iyo caqabadaha jarsi lan ogaada lahay odayaasha dhaqankii ururada bulshada rayidka iyo ma inku mahadnagana madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya booqashadiisu wuqooyi degmada waajid iyo isla saas oo kale horumarada degmada ka tallaabsatay muddooyinkan ka dambeeyey oo xaqiiqdii may leerahay horumaro badan ka tallaabsatay horey ballanqaadiyay madaxweynaha sameyne ku mid hayti dhinaca maamulka amniga iyo horumarinta laka sameeyay guud ahaan qaybaha shal bedelan oo may leerahay degmada oo ku mid ah tani may leerahay ciidamadii oo horey magaaladan roogay lanqaramay may leerahay xaquuqaad joona helahayaan isla saasoo kale in meelihii adeegyada lakabii jaray inaylan samay isla saasoo kale bulshada reer waajid iyo mayla madaxweynaha iyo xukuumaddiisan ku mahadnaganaha sida inka suurta geli inay mayleerahay golo deegaan iyo hoosku doorden dhisadaan taasoo mayleerahay gacanweyniga ku jeysadeen isla saasoo kale mayba ku codsadeen madaxweynaha qeybaha ku dhiman oo kow ku ata dhinaca amniga anay mayleerahay dowladda walku qabata taasoo dadaalo badan lakabii isla saasoo kale in dhammaystirgay codsadaan oo ka weynta sidiisan la socotaan jidadkii iyo go-doonada ka jara degmada si laka furo lahay madaxweynaha ayama in ballan qaaday inay horumarada la samayna la sii wadi doono isla saas oo kalena may leerahay amnigana anka baaqay inay bulshadana qeybtiyo ku qaada lahayti diyaaran aan diyaar garowda dowladana qeybtanka muhiimsan iyo ku qaada doonta sidii lan furo lahay jidadka shalbadalan maseexa galow magaaladan si gaare jidkan dhahaya baydhabo iyo waajid si lanka furo lahay ciidamada amnigana aan diyaar garowda doonaa dowladda koonfur galbeedna diyaaran inta si lanka furo lahay ururada bulshada rayd isla saasoo kale dhallinyarada ku mid haytiyona qeybaha iyo codsadeen ani baahiyaha dhinaca oo goroomo sportisa iyo qaban ani landaboola iyoona kuma hadnagansada dhallinyarada qeyb un ku naqati golaha deegaanka iyo qeybtanka muhiimsankoyin hooyooyinka kumid hayan iyoona kuma hadnagan aniyoo markiin ku horreyti taarikhda iyo qeyb weyn ku naqdan maamulka golaha deegaanka degmada lagadhis iyo deglimada maleerahay dowladda koonfur galbeed in suurta geliydi ururada bulshada degmada waajid iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sigaareenka kuma hadnagi doorka isukulahaay mise meyleerahay ku eedanay isku qaadadii arrimihii doorashooyinka soomaaliya oo muddooyinkinka dambe isu door adag ku qaadi taasa meyleerahay iskumetelahay bulshada guud ahaan koonfur galbeed iyo bulshada reer waajid sigaareenka kuma hadnagi madaxweynaha insha allahu tacaala madaxweynahana booqashadiis iyo kulamadiis sii socon doonaan haddii ilahi raallo ka nagada asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu
sidoo kale wasiirka ayaa intaasi hadalkiisa ku daray in qeybaha kala duwan ee bulshada degmada waajid ay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya u gudbiyeen baahiyaha dhinaca amniga iyo caqabadaha kale ee haysa iyo in ciidamadii horey loo qarameeyey ee ku sugan degmadaasi inay heleen xuquuqdooda ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar ayaa sheegay in kulankaasi diiradda lagu saaray sidii godoonka looga qaadi lahaa degmada waajid eena si gaar ah sidii loo furi lahaa waddada xidhiirisa magaalada baydhabo iyo degmada waajid isla wararka degmada waajid ee booqashada madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaan ku jirnay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa kulan la qaatay golaha deegaanka degmadaasi waajid ee bishii abriil ay dhisay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kaashanaysay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiyiinta xukuumadda soomaaliya kulankaasi ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano iyo guddoomiyaha maamulka gobolka bokool iyo wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya guddoomiyaha gobolka bokool ayaa isna ka qayb galay kulankan uu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maanta la qaatay golaha deegaanka ee degmada waajid ee gobolka bokool wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa mar kale faahfaahiyey kulankan uu maanta madaxweyne lafta gareena la qaatay golaha deegaanka degmada waajid golaha deegaanka degmada waajid ayaa bishii abriil ay dhisay wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ayaa mar kale ka hadlay waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyo golaha deegaanka degmadaasi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wafdiguisu hogaamiyay oo maalinnimadii shalay hakadeeri safar shaqa degmada waajid ee gobolka bokool iyo weli sidiisan la socoteen kulamadii shal bedelanay oo bulshadu isu laweeldhadaay ilaa xalay socdeen isla geekana may leerahay kulamadaasoo xalay may leerahay si guulaha ka dhammaadeen isla kulamadii qaar ku mid iyo geekana may laweeldhaday maamulka golaha deegaanka degmada waajid ee cusub oo aysan la socoteen inay mardhow la dooradii kulankaasoo haayay kulan madaxweynaha iyo golaha deegaanka aan haayay kulankii kowaad isbarashana haayay isla saasoo kale may larahay laka xog waraysadaa iyo awaamiirtii iyo dowladnimadiisa lan hergeli lahay sidiisan la socotaan waajid laha dhaafay muddadii bilooyinkii laha dhaafay muddo bil lagu roogaya maybaa dad bulshada reer waajid isku dooradeena golo deegaan isla saasoo kale golaha deegaankana dooradeena guddoomiyihii iyo ku-xigeenshay golahaas deegaankaas may ku mid ah degmadii afaraad oo koonfur galbeed lan dhisa golo deegaan isla saasoo kale waa degmadii lamaad oo may lerahay nambarkan ka badan oo may lerahay oo bilaan ah ka matalayaan guud ahaan soomaaliya iyagoo labaatii kowda todoba ku mid a gabrey taas maybaa muhiimad gaara siyaase ini may lerahay si gaara lan tixgeli ka qaybgalka haweenka inay ku qayb nagdaan boqolkiiba soddon golayaasha deegaanka sida qodob oo dastuuriya mise sharciga nambar ten golaha deegaanka soo qorow horey maybaa koonfur galbeedan ka guuraysatay inay boqolkiiba konton degmada diinsoorka suurtageliyda meera kore waa degmadii lamaad waana sigaare guud ahaan soomaaliya waa degmadii lamaad oo nambarkan ka badan bilaan may lerahay golo deegaan kumid nagdaayan taas mayba wenjiyaase may lerahay sida koonfur galbeed anka bisla misan ka diyaarsanta intii qiiboja shal bedelan bulshada qayb ku nagdan nidaamaadka oo daadejinta maamulada lan sameeyahay ani gabro kanagadan saasoo kale dhallinyarada dadka waxbaraday ulmaa udiinka qayb kastoo bulshada ku mid ah golahaas deegaanka qayb ku mid ay koonfur galbeed maybaa dardargelin weyn ka wade nidaamka daadejinta maamulka oo may lerahay sida wadanka horeyn qaadaday nidaamka federaalismka ku mid ah taas iyago la hirgeliyaa maybaa lerahay ka guulaysatay dowlad goboleedyadana kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed abuukar oo faahfaahinayay kulankan madaxweyne laftigareen maanta uu la qaatay golaha deegaanka degmada waajid ee gobolka bokool dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa hoyga uu ka degan yahay degmada waajid kulan kula qaatay saraakiisha laamaha amniga qeybahooda kala duwan ee degmadaasi waajid horay ugu sugnaa iyo kuwa een safarka ku heliyey madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro koonfur galbeed soomaaliya ka tirsan wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed maamulka gobolka bokool iyo kan degmada waajid waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo saraakiisha iyo xubnahaasi kale een kulanka markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya musdhaf garabey
geek maylu kulmayhay madaxweyne cabdicasiis lafta gareen laamaha amniga ee magaaladan waajidka howlgalahay iyo maamulka degmadan waajid iyo maamulka gobolka shirka may kale goobroog ku haayay qayb ka mid ee golaha wasiirada koonfur galbeed iyo wasiir ku socda ee dowladda federaalka may warbixin laku dhegeynsatay markuunka horeyti ee laamaha amniga oo magaaladan waajid ku sugan mayba madaxweynaha aan ku warbiyeynaa saraakiisha ciidanka sidii oo howlgaladiiyo kuwadan degmadan waajid iyo haleelasho saasoo kale mayba ankuma hadnageen madaxweynaha gaadiid dhowaan use hadeersii madaxweynaha degmadan waajid oo taas oo lunkuka howlgalow amniga iyo guud ahaan shaqada degmadan waajid lunka howlgalow anka kuma hadnageen meesaas oo kale anka kuma hadnageena madaxweynaha dhiirigelinta iyo walwalba isu garab la surinya degmadan waajid sida oo xuquuqda iyo may leedahay qalabeynta ciidanka iyo tababaradii ay dhammaantio oo is marwalba la garab surinya sidii hoogaga nabadiinta nabadiidka al-shabaab lunka horseeda lahaa ugu dambeyn madaxweynaha ayaa may leerahay warbixintii dhegeysi kudib qaadadii saasoo kale isuna may dhiirigeliyey may leerahay ciidamadii ku howlgalahay ee degmadan weejid iyo saraakiisho warbixintii isu siiyeen oon kuma hadnagi saasoo kale mayba bogaadiyey may leerahay wada shaqeyntiyo leyin qeybta lixdanaad iyo ciidamada sayti ugu dambeyn madaxweynaha may ballan qaaday ini may leerahay ciidamada sayti wal alla walaay baahidii oo isu garab surmi doono waana sidii on la tacaalo lahaayeen ee hoogaga nabadiidka al-shabaab isku dhiirgeli lahay waana go-aan loo qaaday si lun furo lahaay wadooyinka taas oo baahi dhabce ka hayta bulshada ee degmada waajid iyo guud ahaan gobolka bakool oo baahi eediyeeda weyn qaban mayna liswada qaaday sidii oo dagaal oo lisgarabsadow si lanka qaada lahay hoogaga nabadiidka al-shabaab
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo safar shalay ku gaaray degmada waajid ayaa kulamo kala duwan wuxuu ka wadaa degmadaasi waajid iyadoona halkaasi een safarka uu u tegay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ay tahay ka qaybgalka caleemsaarka golaha deegaanka degmada waajid ee gobolka bakool ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa isu diyaarinaya sifaynta wadooyinka gala degmada waajid ee gobolka bakool sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo wariyaheenna maxamed cabdiraxmaan cali taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guuta maxamed sheekh cabdulaahi ciiro iyo geeka kormeerka seedii xarunto ururka laba boqol iyo lixdanaad ee guutada sagaalaad qeybta lixdanaad iyo kaleyin degmada waajid ee gobolka bakool taliya ciiro iyo weliba usu khudbad dardaaran uusan jeediyey ciidanka meelasayti usukabooqdii u socona fari iniyo inis diyaariyaan howlgala iyo kooxda al-shabaab lakukuxuraya wadooyinka galow degmada oo muddoon go-doonsanaatay al-shabaab si dhibaatada lanka dulqaada shacabka dhini kale weliba saraakiin iyo ciidanka uusa ka ammaanay taliyaha howlgaladii muddooyinkii dambiyo ku wadeen deegaanada hooseeda u degmada waajid silinku sifeeya ururka al-shabaab weliban uusa kala dardaaramay iniyo sii lama jibaaraan dadaaladiyo
mahadsanida maxamed cabdiraxmaan cali ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa maanta ku qaabilay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya kate foster kulankan ayaa looga hadlay xiriirka labada dal iyo arrimaha doorashooyinka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa danjire kate foster uga mahad celiyey taageerada ay dowladda ingiriiska ay siiso dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowladda britain amaba ingiriiska waxay ka mid tahay dowladaha taageerada weyn siya soomaaliya waxaana ay ka caawisa arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo amniga wasaaradda amniga ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa tababar waxay maanta u soo xirtay howlwadeenno ka tirsan wasaaraddaasi faahfaahinta warkanna waxaynoo hayaa wariheenna xasan jookar wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane faarax cali axmed iyo mayba tababar aqoontiyo korleen ka qaaday shaanhiray howlwadeeno ku tirsan wasaaradda amniga gudaha tababarkun uu socdahay muddo soddon maalmood ee mayba biyaayeen macalimiin aqoon heer sare aan leh oo ku socday hay-adda gabalday iyo fishon iyada oona isku kaaladayeen wasaaradda amniga gudaha dowladda ingiriiska iyo u n d b munaasabada tababarka la kixiraye mayba ka sugnayay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga agaasimo waaxeedyada iyo jaarli oo ee la taliya ku tirsan wasaaradda agaasimaha sharciyada iyo siyaasadda cabdulaahi faarax iyo siyaasiyiin kale oo goobta ku hadlay yaamayba la dardaarameena dadkii ku faa-iidaysaday tababarku agaasimaha guud ee wasaaradda amniga yuusuf cali maxamed oo bogaadiyey hay-adda gabalday iyo fiishan oo biyaayeen tababarka wax kale maahayne waxaa la rabaa inaad waddanka ka qayb qaataan maskaxdiina iyo aqoontiina inaad waddanka uga faa'iidaysan sidii waddanka amni iyo xasilooni oo uu heli lahaa oo waarta oo mustaqbalka runtii jiilka hadda joogay jiilka soo socdaba ay ku noolaada waddanku meel kasto gees ilaa gees xasilooni iyo nabad waarta aan ku helnay taasna adinka ayay rabaa run inaad kasoo dhalaashaan maadaama aqoontiina la kordhiyey oo muxuu ahaa waqti badan laydin geliyey si gooniya waxaan ugu mahad celinayaa vishin gabaldaye iyo t s b waxaana leeyahay sumcaddii soomaalida ay ku lahayd international community-ga wax badan baad ka beddesheen maalinta la bilaabayay aad baa ligula dagaalayay markaan dhahay waa in kambaniyo soomaaliya la siiya maana garanayn vision maana garanayn global maana garanayn t s intaba waxaan lahay qof soomaali ah inuu jiro ayaan aaminsanahay oo u leh awood inuu gudo karo waajibaadkiisa dadkiisana tababari karo waxna kusoo kordhi karo maantana waa la cadey waana ku mahadsantihin baan leeyahay mar labaad
anka dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda amniga mudane faarax cali axmed oo hahiri tababarka yamayba uusi sheegay inay joogtay doonaan tababarka so-oona dadka ku faa-iidaysidai tababarkunka la dardaarami inayo dalsho geliyaan walayo habaradeen waxaad ka mid tihiin hogaamiyayaasha soomaalida ayaad ka mid tihiin hogaamiyuhuna waxaa la dhahaa mar walba si joogtaah wax u bartaa si joogtaahuna dadka wax u baraa marka waxaa weeye ma ahan wax dhammaanaya ma aha tababarku waa inuu joogto noqdaa xirfadiinna ayaa kor loo qaadayaa maxaan ku ihahdaa waxa kalsoonidiina kordhaysa shaqada dowladda u haysiin ayaa si fiican u qabanaysiin shaqada shacabka u haysiin ayaa si fiican u qabanaysiin dareenkiina iyo moralkiina ayaa idin dhismaya run ahaantii meelaha daldaloola oo aad ku liidataan ayaa awooddiina kor loo qaadayaa maxaanku idhaahdaa meelaha ku xoog badantihiin ayaa la helayaa qiimayn ayaad isku samaynaysiin marka waxaa weeye shaqo fiican ayaad ummadda iyo dalka u qabanaysiin tababarkaana tababarkaana waxaa weeye tababar qiimo badan weeye run ahaantii inta fursadda u heshay waa nasiib badan yihiin anigu markaan arkay waxaad soo bandhigteen siyaasaddii bolosigii iyo maxaanku idhahdaa qorshayntii labada waaxood iyo sharciyeyntii ay iyo sharcigii uu ka kooban yahay runtii anaa wax ka bartay adinka iska daaya marka waxaa weeye waxaa laynka rabaa waxaa laynka rabaa inaad uga faa'iidaysiin dadka kale oo aan fursad u helin ama dee soomaalida kale oo ad waxgaarsiisaan oo dadka waxbartiina laynka rabaa wixii ah barateen inaad ku shaqaysiin oo ka soo dhalaashiin ayaa la rabaa
mahadsanida xasan jookar soomaaliya iyo turkiga ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdirasaaq ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalkaasi turkiga mudane mefluud kulankan ayaa looga hadlay fursadaha iskaashiga laba geesoodka ah ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah iyadoona sidoo kale wadatasho ku saabsan arrimaha danta guud ay ka wada hadleen labada dhinac kulankan ayaa sidoo kale waxaa lagu lafaguray qaababka loo taageeri karo iskaashiga dhinacyada badan leh ee ka dhexeeya soomaaliya iyo turkiga si loo waafajiyo himilooyinka labada dal booliska kenya ayaa soo xiray mid ka mid ah raggii ka dambeeyey afduubka gabdhaha soomaalida dhowaan loogu geystay magaalada nairobi ee caasimada dalkaasi kenya xabsa maxamed luqmaan oo booliska ay shaaciyeen in maanta laga soo helay xaafadda lagu magacaabo kayole ayaa la sheegay in la afduubtay toddobaadkana dhexdiisa eedaysanaha oo afar iyo labaatan jir ah ayaa la sheegay in uu ka tirsanaa burcadaasi afduubatay xabsa ayaa lasoo qabtay booliska ayaana su-aalo haatan weydiinaya booliska ayaa ku raad jooga raggii kale ee burcadaasi ka tirsanaa xabsa oo markii ugu dambeysay ku sugnayd dukaankeeda oo dhar lagu iibiyo ayay afduubteen koox burcada kuwaasi oo dalbaday shan milyan oo shilinka dalkaasi kenyaanka ah muuqaala naxdin leh oo laga soo duubay xabsa ayaa lagu arki karayay ee nabaraha bulshada oo lasoo geliyey maalmihii hore iyadoona wejigeeda uu aada u bararsanaa islamarkaana qoyskeeda ay ka baryeysay in lacagta ay bixiyaan si ay nafteeda ay u badbaado xabsa ayaa haatan lagu daweynayaa cisbital ku yaala magaalada nairobi ee caasimada dalkaasi kenya kooxda daalibaan ayaa sheegtay in xalka afghanistan uu ku jiro dowlad islaami ah xilli rabshadaha ka taagan dalka afghanistan ay sii kordhayaan ayaa hogaamiye ku-xigeenka kooxda daalibaan sheegay in ay ka go-an tahay wada wadahadallada dhanka nabadda ee ay la gelayaan dowladda dalkaasi afghanistan mullah cabdulgaani ayaa intaasi ku daray in nidaam islaami ah oo saxa uu yahay qaabka keliya ee lagu soo afjari karo dagaalka dalkaasi afghanistan ka socda hadalkiisa ayaa kusoo beegmaya xilli walaac ee lalaga qabo in la isku mari waayo wadahadallada u dhexeeya daalibaan iyo dowladda afghanistan ee garwadeenka ay ka tahay dowladda qatar wadahadalladii u dhexeeyay daalibaan iyo dowladda afghanistan ayaa muddo bilooyin ah hakad ku jiray halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa warbaahinta redio baydhabo ah ee magaala tanbaydhabo dowladda israa'el ayaa caalamka uga digtay madaxweynaha la doortay ee iiraan ra-iisul wasaaraha israa'el naftali benet ayaa beesha caalamka uga digay in ay ku baraarugaan madaxweynaha cusub ee iiraan ee dhowaan la doortay ibraahim ra'iisi wuxuuna ra-iisul wasaaraha yuhuudda israa'el sheegay in doorashada ra'iisi ay tahay baaq mudan in ay ku baraarugaan dalalka reer galbeedka ra-iisul wasaaraha yuhuudda israa'el ayaa sheegay in ragga arxanka daran ee haya taliska iiraan ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan hubka nuukleerka ee waxgumada ibraahim ra'iisi ayaa ku guulaystay doorashadii jimcihii ka dhacday dalkaasi iiraan ra'iisi ayaa horay u ahaa madaxii guddiga adeega garsoorka ee dalkaasi iiraan warkii habeennimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo hmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abuukaranteen oo dhanka farsamada iyo isku dabariidka saaxiibkii xasan jookar tani kulasadaba dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale ciddii warkayaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www radio baydhaba dot net iyo barta facebook ee radio baydhaba